deegaanada kale ah hallabaceel laasgacmey baraag ciise iyo deegaano kale oo dhammaantood ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa biyodhaamin ka sameeyey ururka qab guud oo ah urur ka shaqeeya horumarinta bulshada deegaanada miyiga ah ugu horeen qaar ka mida bulshada deegaanada biyodhaaminta loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey dadaalkaas ku aadan inay biyo lasoo gaarsiiyo nimayahow haddii aan wax kala weynay oo maamulladaan wax ka weynay muddo labaatan iyo dhowr sanaa inaad ceel noo qodaan ayaan rabnaa dhib aadnaan ka baxayn ayaa inahaya abaartana ilaahay baa keena siinberiba aarankana keena markii abaari dhacda oo kastabana in laynu ku qayliya waxaa ka fiican ceel inaad qodaan adduun iyo aakhirabana ilaahay haynuu suubiyo sadaqadaasi lixda booyadooda oo midaas weyn oo aan ag taagannahay ahna waa la wareegnay anigoo ciise maxamuud ayaa sidaas ini le hadda ka horna faarax geedi ayaa yidhi waxaan leenahay khayr badan ilaahay haynu siiyo wixiinana ilaahay ha barakeeyo aakhirada weyna ilaahay haynu kugu naxariisto waxaan leenahay marka galmudugna waxaan leenahay baryahaas idinkaan ugu kalifay muddo labaatan iyo dhowr sana aanan ku jirnay idinkuna isceebsada oo wax noo qabta isbitaal ma lihin oo noomaadnaan dhisin ceel ma lihin oo noomaadnaan qodin ateena ma lihin oo nama adnaan siin meel waxbarasho ma lihin war isceebsada idinkuna oo wax nagu caawiya oo waxaad yeelaysaan xoolaha bani'aadamnimada ah oo nala ku agcunahaya waxna laka siiyo nimanka marka jaaliyadaha waxaan leenahay ilaahay sadaqadiina ha aqbalo adduunkana ilaahay haynii barwaaqeeyo biyihii iyagoo maanta loo shubay lix booyadood oo booyaddaas hadda muuqata aanan leenahay dadkii oonkaasi waxba kama qaban karo laakiin sadaqo bilaabatay weeye waxaan u mahad celinaynaa mahad ilaaha iskale sadaqadaas raggii la baxay oo jaalidyaha joogay oo soo xusuustay soona xusay magaaladan baraarciisa inay biyahaas u shubaan waan u mahad celinaynaa mahad celinta dabadeed baahida siday u arkeen meeshaan ka jirta waxa weeye biyo la dhaanshaa wax uma qaban karaan laakiin baahi la eg bay rujinaysaa waxaan ka rajaynaynaa inay hadiyaan la yidhaahdo motoor noo mudaan ceel si ay ugu guulaystaan sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha ururka qab guud ayaa sheegay inay sii wadi doonaan biyodhaamintan si ay u caawiyaan dadka ay saamaysay biyo la-aanta ka jirta koonfurta gobolka mudug marka aniga wakiilka ururka qabguud gobolka ah waxaan ka bilaabnay labceel hadda waxaan kusoo xijinnay baraaciise jicdheer waa wadnaa insha allah biyo fiicanna waa geeninaa marka waxaan iga codsanaya anigoo ku hadlayo magaca dadkii la soo baxay oo noo soo wakiishay inaan sadaqadan u bixinno oo ku mahadsantihiin sadaqadiina waa gaarsiinaynaa sida ku habboonna waa gaarsiinaynaa insha allah duulaheedmo deegaano badan oo ka tirsana koonfurta gobolka mudug ayaa laga soo sheegayaa biyo la-aan baasan taasoo haatan keentay si iskutashi bulshadu ay isku garab istaagaan